الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد إن شاء الله تعالى waxaan bilaabi doonaa kitaabka la yidhaahdo alcaqiidaة الwaasiطية لشhaykh الإسلاam iبn تaymiية رaحimه الlahu taعaalى kitaabka waxaa iskale shaykhu الإسلاam iبnu تaymiية mowduuca uu ku saabsan yahayna alcaqiidaة اlwaasiطiya ayaa la yidhaahdaa caqiidaةu ahli الsunaةi والjamaaca ayuu kitaabku ka warramaya marka kelmad guud ahaan ku saabsan yacnii طalabulcilmi sharci cilmiga sharciga طalabkiisa gaar ahaan cilmiga caqiidatu ahli الsunnati waاljamaaca caqiidadoodu siday ahayd dalab la dalbo sida uu aad iyo aad ugu adag yahay muhimna uu u yahay ahmiyada ay leedahay caqiidadoo la daraaseeyo iyo kelmad ku saabsan kitaabkan aan daraasaynayno iyo kelmad muujaz oo kooban wakhtigaan hadda aan soo koobayno oo tarjamada musanifka kitaabka alifay ku saabsan awalan cilmiga sharciga oo la dalbo waa shayga keliya ilaahay subxaanahu wa tacaala nebigiisa uu yidhi ou amray inuu siyaadsado ee uu kororsado oo ilaahay subxaanaه wa tacaala uu yidhi waqul rabbi zidnii cilmaa waxaad tidhaahdaa rabbiyow cilmi ii kordhi cilmi ii siyaadi sidaa dheh ayaa nebiga lagu yidhi salى اllahu calayh ali wasalam wax aan cilmigaas ahayn oo nebiga la faray inuu siyaadsado laa maal inuu siyaadsadaan la farin walaa wax kale ayaan la farin waxaa la faray shayga uu siyaadsanaayo ee uu kororsanaayo inuu noqdo cilmiga sharciga ilaahayna subxaanahu wa tacaala cilmiga sharciga dadkiisu darajaad ayuu kor u dhigay oo mu'minka cilmigale iyo mu'minka aan cilmiga sharciga lahayn isku derajo ma aha oo ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi yarfaci illaahu aladiina aamanuu minkum waaladiina uutuu lcilma darajaat ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu kor yeelayaa kuwa rumeeyey oo idinka idinka mid ah kuwa cilmiga la siiyeyna darajaad buu ilaahay sii kor yeelayaa ee ilaahay subxaanahu wa tacaala wax laga markhaati kaco waxa ugu weyn ee ah waxdaaniyadiisa wuxuu markhaati gashtay dadka cilmiga leh oo waxauu yidhi shahida allahu annahu laa ilaaha ilaa huu wاlmalaa'ikatu wa ululcilmi qaa'iman bilqisط malaa'igtii ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka warramay inuu alla ka markhaati kacay isaga keliya ma ahanay cibaado xaq cid kale inaanay u lahayn isaga iyo malaa'igtii iyoiyo dadkii marka waa ululcilmi iyo dadkii cilmiga u saaxiibka ahaa shayga wanaaggiisa waxaa la gartaa marka la waayo cilmiga haddii la waayo jahli ayaa soo dego haddii uu jahli soo degana wax kasta oo dhib ah jahligaa u asal ah leanna nebiga sala allahu calayh ali wasalam wuxuu yidhi xadiid bukhaari uu warinaayo yataqaarabu zamaan waqtigu waa isguraa oo waa soo gaagaabanayaa barakadii baa laga qaadayaa wayurfacu alcilmu cilmiga waa la kor yeelayaa wayanzilu اljahlu jahligana waa soo degayaa wayakfuru اlharju harjiga dilka aan ujeeddada lahaynna waa badanayaa riwaayo kale wuxuu leeyahay nebiga sal ll ly slam in marka cilmiga la kor yeelo oo jahligu uu yimaado ay dhacayso zinadu inay badanayso khamracabka uu badanaayo qatligu uu badanaayo waxyaabahaas o dhan uu nebigu sala اllahu calayh ali wasalam uu ka warramay culimmadu waxay yidhaahdeen intaasoo dhan waxaa gogoldhig u ah oo yacnii aasaas u ah wayurfacu alcilmu cilmiga koryeelidiisa iyo jahliga oo degaayo taasaa aas-aas u ah bay dhaheen sidoo kale xadiidkii cabdullahi bni camr bn alcaas radia allahu canhuma nebiga sala allahu calayh ali wasalam waxa uu yidhi in allaha laa yaqbidu alcilma intizaacan yansicuhu min suduuri alcibaad ilaahay cilmiga ma qaado siibid ou ka siibaayo dadka yacnii addoommada quluubtooda walaakin biqabdi alculamaa buu ku qaadaa culammada oo la yareeyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qibdoodo oo ay yaraadaan markaasna waxa uu yidhi xataa idaa lam yabqa caalimun ilaa caalim ounan baaqi noqonin ittakhada annaasu ru'uusan juhaalan dadku waxay samaysanayaan madax diineed jaahiliin ah fa su'iluu markaasaa wax la weyddiiyaa fa aftow bigayri cilmin cilmi la'aanay jawaabaan fadalluu waadalluu ayaguna waa baadiyoobayaan dadkana waa dhuminayaan way baadiyeynayaan xadiidkii kale ee isaguna anas oo warinayey imaamu albukhaarina kitaabulfitan oo ku soo saaray wuxuu ahaa nebigu sala allahu calayh ali wasalam inuu yidhi laa ya'tii zamaanun ilaa waladii bacdahu sharun minhu samictuhu min nebiyikum saasuu yidhi anas waqti ma yimaado ilaa ka ka dambeeyaa ka shar badan cabdullaahi binu mascuud baa marka waxa uu yidhi amaa innii laa aquulu lakum inna caaman aqsabu min caamin anuu idin dhihi maayo buu yidhi sanad ayaa sanad ka aaran badan oo sanadadu siday u kala dambeeyaan ayay yacnii u kala abaar badan yihiin ma ahan xadiidka macnihiisa oo yacnii sanad zaman ma yimaado ilaa ka ka dambeeya ka shar badan yacni waa ka abaar badan yahay ma aha macnaheedu yidhi waa ka dhibaato kaloo dhibaato adduunyau ka badan yahay ma ahan buu yidhi laakiin waxa uu yidhi dihaabu culamaa'ikum culimmadiinnoo tagto waayo ayuu yidhi hadday yaraadaan dadka cilmiga lehna markaa kadib wuxuu yidhi faidaa dahaba alculamaa'u istawa annaas culammadu hadday tagaan dadku waa sinaanayaanuu yidhi faida stawow hadday sinaadaanna macruufna isfari maayaan munkarna iska reebi maayaan qof markaa laga heebaysanaayo oo markaa dadku ay wax ka dhegaysanayaan oy ka maqlaayaan baan jiraynin nin kastaa ra'yigiisaa cajabinaayo sharta iyo dhibaataduna meeshaasay marka ka badanaysaa waxyaabahaasoo axaadiidtaas nebiga sala allahu calayh waali wasalam waxay deliil u wada tahay yacnii ahmiyadda iyo wanaaggu uu cilmigu leeyahay iyo ahmiyadda uu leeyahay yacnii ay leeyihiin xamalatlcilmi gaar ahaan weliba kuma sii jirto cilmiga ku saabsan caqiidada ahlu sunnada lagu daraasaynayo maxaa yeelay culummada cilmigan caqiidada la yidhaahdo cilmu sunnana waa yidhaahdaan cilmulcaqiidana waa yidhaahdaan cilmu tawxiidna waa yidhaahdaan maxaa yeeley wuxuu xambaarsan yahay waajibka ugu horeeyo waajibaadka oo dhan salaada waajibka ka horeeyo waa waxaa weeyaan waa tawxiidka cilmiga marka tawxiidka xambaarsan ee ilaahay waxdaaniyadiisa lagu baranayo wuu ka muhiimsan yahay culumtii aan ka hadlaynay oo dhan sunnana waa lagu magacaabaa sunnada nebiga isdilaaxeedu waxaa weeyaan wax kastoo nebiga laga soo guuriyey ee qowl iyo ficil iyo taqriir iyo axwaashii rasuulka ku saabsan haddana laakiin culummadii waxay kusii khaas yeeleen caqiidaday kusii khaas yeeleen oo waxay yidhaahdeen kutubta caqiidada waxay u bixiyeen kutubu sunna oo waxaad arkaysa aلsunna lilkhalaal aلsunna licabdillaahi bn imaam axmed aلsunna limoxamed bni nasr اlmarwasi wahaakada aلsunna liلطabaraani aلsunna libni casaal waa fara badan yihiin marka kutubta ay culummadu ku magacaabaan aلsunna ay ku magacaabaan ama ay yacnii sunnada ama sharxu sunna oo kale ay leeyihiin sida kitaabka uu leeyahay musani iyo barbahaari iyo kale kulligood ay tahay caqiidada sharxeeda marka maadaama sunnadii nebigu marka ay ballaaran tahay caqiidada ahmiyadda ay leedahay darteed baa sunnadii dhammayd waxaa lagu magacaabay caqiido lagu magacaabay ahlu sunnati waljamaaca sheekhu sida uu sheegi doonana waa alfirqatu annaajiya waa firqada ka badbaadayso naarta iyadu markaa ka badbaadayso ee meesha firaqda kale naarta loogu goodiyey iyagu ay ka badbaadayaan marka qofku inuu barto ayaa inuu barto ayay marka noqonaysaayo cilmigeedu aad iyo aad buu muhim u yahay jaahilnimada gashaana la mid ma aha jaahilnimada gasho salaadda oo kale la mid noqon mayso bal maxaa yeele waa wixii laguu abuuray oo tawxiidka waa wuxuu ilaahay dadka u abuuray wamaa khalaqtu اljinna waاlinsa ilaa liyacbuduun caqiidadu marka saas iyaduna waxaa weeyaan muhim ay u tahay xilligii dabcan asxaabta caqiidada nebigaa laga qaadanaya meelo kaley soo marmartana uma baahnayn taabiciintana sidoo kale jullu taabiciin waxay ka qaateen caqiidada asxaabu rasuulillaahi mana dhici karta nebigu inuu dadka u sharxo istijada inuu dadka u sharxo ee waxa ay ictiqaadinayaanoo tawxiidkiina uunan u sharxin wax suurogala ma ahan culimmadu sidaasay yidhaahdeen xadiidkii imaam axmed uu wariyey min xadiidi salmaan salmaan baa waxaa lagu yidhi callamakum nebiyukum kulla shayin xata alkhiraa'a nebigiinnu wax kasta waa idin baray xataa sida musqusha loo galaayo loo istijoonaayo markaasuu yidhi ajal haabuu yidhi nebigeenna waana baray annaga wax kasta marka hadduu baray sida ay u seexanayaan say u istijoonayaan haddii uu baray ilaahay ay caabudayaan tilmaamihiisa iyo sida uu yahay inuu beri waayo waxaa weeye waa waxaan wax mustaxiila weeyaan inuu intuu baray dadkii ugu khayrka badnaa ee nebigu uu yidhi khayruunnaasi qarnii dadkii ugu khayrka badnaana aynan dadka u sii sheegin oo saxaabadii weeyaan dadka ambiyada kadib dadka ugu khayrka badane in iyaga inta loo sheegay ee aynan dadka gaarsiinin oo aynan barin iyaduna waa mustaxiil wax suuragala ma aha marka caqiidadii nebigaa laga qaatay asxaabu rasuulilah baa ka qaateen asxaabtiina taabiciintii bay ku dhaafeen oo ay sidii ay ahayd ugu soo gudbiyeen xilligii taabiciinta awaakhirkoodii wakhtiyadii ugu dambeeyey oo taabiciintiiba ay sii dhimanayaan wax yar ay ka nool yihiin ayaa waxaa bilaabatay marka caqaa'id aan la aqoonin wax aan laysa weyddiin jirin xilliga rasuulka in laysa su'aalo ayaa bilaabatay oo yacni ay la yimaadeen ninkii la dhihi jiray aljacdu bnu dirham oo la yimid jacdu bnu dirhamkaasna uu ka qaatay silsilad markii lasii taxo sanadkeedu marka labiid ibni alacsom ninkii nebiga sixray ee yahuudiga ahaa silsilad gasho ayaa balaaye iyo marka wuxuu ku soo xambaaray ictiqaad aad iyo aad u faalxun markaasuu wuxuu inkiray qur-aankii oo waxa uu yidhi ina allaha lam yukallim muusa takliima ilaahay muuse lama hadlin walam yattakhid ibraahiima khaliilan ibraahiimna khaliil kama dhiganin yacni isagoo ilaahay ka anfinaayo jacayl oo wax jeclaado iyo isagoo ilaahay ka anfinaayo inuu alla hadlo subxaanahu watacaala marka meeshaa la joogo ayaa marka culimmadii waxay iftoodeen oy jawaabeen ninkaas marka maadaama wixii ugu weynaa ummadda wixii loo loogu talagalay inay rabbi ku caabuddo allihii ummadda ay caabudaysay barashadiisa inuu dadka ka hortaagan yahay markaa ayay marka waxay iftoodeen dilkiisa khaalid ibnu cabdillaahi alqasri ayaa marka dilay fii yowmi adxaa maalin marka ciidul adxa ay tahay ayuu marka uu dilay ninkaa isagaa nacam dabadeedna maqaaladaas waxaa ka sii qaaday oo ka sii xambaaray ninkii la dhihi jiray jahm ibnu safwaan asamarqandi dabadeed markii jahm ayaa aad maqaaladaas iyo oraahdaan yacnii tawxiidka laga yacnii been sheegaayo isagii baa aad iyo aad u sii waday jahm bin safwaanna marka culimmadu marka aad iyo aad bay u radiyeen kooxowna yeeshay la dhihi jiray aljahmiya loogu magac daray kutubaha ay culimmadu ka alifeen alraddu cala aljahmiyana aad iyo aad bay u fara badan yihiin oo imaam axmed baa alifay cabdullaahi bn imaam axmed baa alifay ibn abi xaatim ayaa alifay way badan yihiin marka cabdilcasiis ibn yaxya alkinaani saaxibu alimaami shaafici a'immadii waaweyneed ilaa labaatameeye soddomeeye waxaa la helayaa mid kasta oo qoray kitaab la yidhaahdo alraddu cala aljahmiya waxa ay intaa marka ay intaas yacnii juhdi ay bixinayaan oo yacnii ay dadaalayaan wax kale ma ahane khalalka mawduucan soo dhex galo khatarta uu leeyahay ayay og yihiin khatarta ayay marka waxaa weeyaan ay og yihiin sidaa daraaddeeday marka waxay u leeyihiin kutubta ay u qoreen marka caqiidadii sidaa bay ku socotay ilaa culummadii yacnii dambe ay iyagoo raacayo a'immada ay alifeen caqiidadaada annaga aan daraasaynayna alcaqiidat alwaasitiyana waxay ku socotaa calaa namati caqaa'idi ahli sunnati waljamaca ayay ku socotaa caqiidada ahli sunnada dariiqeeda dariiqada uu u marayna waxaa weeyaan de waa kitaabkii iyo sunnadii iyo ijmaacii haddaan kelmad marka kitaabka aan ka hadalno aan daraasaynayno alcaqiidat alwaasitiya waxaa la yidhaahdaa alcaqiidaة اlwaasiطiya laba kelmadood weeyaan alcaqiida waa wax la ictiqaadiyo waa qalbiga lagu gunto dabcan oo la aamino marka caqiidada oo ka warramayo horta waa caqiidada ahlu sunnada sida uu muqadamada noogu sheegi doono kelmaddan marka alwaasiطiya marka maxay tahay caqiidada marka waxaa loo nisbeeya waasit meesha la yidhaahdo waasit marka waa beled buldaanta islaamka ka mid ahaa dhulkan weliba yacnii xigo bariga xigay ayuu ahaa oo hadda yacnii ciraaq iyo iiraan iyo meelahaas ah beled yacni waasit la yidhaahdo beledkaas dhulkaas saad ogsoontihiin dhulkaas mashriqi islaamka yacni dhankiisaas bari nimo waxaa ka soo duuli jiray oo muslimiinta ku soo duuli jiray la dhihi jiray atatar tatarkaa aad ugu soo duuli jiray yacnii tatarku marka ifsaadkoodu wuxuu iskugu jiray ifsaad adduunye iyo mid diineedba wax ay reebi jireen ma jirin wax allaale yacnii diin iyo adduunye meeshay soo galaan dad waxay ahayn aan waxba ku reebinay ahay meeshaas marka dadkaa ilaahay uu ku salladay nimankaas tatarka shaykhulislaam ibnu taymiya markuu ka hadlayo wuxuu sheegay laba shaybu wuxuu uga dhigay aas-aas waxyaabaha ilaahay uu ugu salladay nimankaas meeshaas shayga hore wuxuu ahaa nimankii boqorrada ahay ee madaxda ahaa oo ayagu u leexday adduunyo iyo madaxtinimo jacayl iyo diin siyaasad un diin looga hor yimaado nacam siyaasaddii oo aan laga dhigin siyaasaddii yacnii sharcigii ahayd siyaasadii sharciga ahayd waa ka leexdeen aaraa'doodii iyo wixii ayaga anfacaya un bay marka iska dabagaleen oo isleeyihiin waa idin anfacaya qaybtii kalena waxay ahaayeen dadka dadkii meelahaas degganaana waxaa ku dhex faaftay bidcooyinka laa siyama alasmaa wasifaat sifaadkii alle iyo magacyadii alle iyo wixii caqiidada ku tacalluqay qadarkii iyo ayaa inxiraaf ka galay marka dadkii waxaa isku darsamay marka inxiraaf caqiido iyo siyaasadii sharcigiiba laga leexday damaar marka waxaa ka dhashay in ilaahay ummaddaa uu ku sallado marka tatarkii uu ku sallado nin baa marka qudaatu waasit ka mid ahaa qaaliyaalkii magaalada waasit nin ka mid ahaa ayaa shaykhulislaam u yimid markay sidaas dhacday waxa uuna weydiistay inuu qoro caqiido oo caqiidatu ahlisunnati waljamaaca inuu u qoro ee uu beledkaas geeyo oo uu beledkaa ku nashriyo marka caqiidadaas marka dadku siday u wanaagsanaayeenaad dareemaysaa ahlucilmigay u weydiisan jireen waxa markaas yacnii lagu badbaadi karo oo jawiga iyo dadkana lagu taqyiirin karo oo lagu bedeli karo shaykhulislaamba u soo safray shaamu ugu yimid markaasuu wuxuu yidhi caqiide iyo alif aan ku badbaadiyo ummadda iga dembaysay oo meeshaas marka waasid weliba caqiidatu ahli sunna iyo alif buu yidhi sheekhu marka raximahullah waxa uu yidhi caqaa'id fara badan baan alifay kuwaas mid ka qaada buu yidhi hadda ka hor waa ku celceliyey wuxuuna ka dalbaday mid gooni ah oo isaga u qoro marka mid gooni ah oo isaga u qoro ayuu marka ku tirtirsiiyey caqiidadan buu marka sheekh uu yeeriyey oo qoray caqiidadanna waxay leedahay waxyaabo ay uga soocan tahay kutubta kale waxyaabahaas marka markaan sheegno caqiidadan ay yacni mumayizaatu alcaqiidati alwaasitiya waxa ay tahay tan hore wuxuu cuskaday kitaabkan kitaa wuxuu cuskaday aayaad iyo axaadiid iyo ijmaaci saddexdaa waxaan ahayn ma cuskanin oo shayga yacnii muctamadka ee uu cuskaday waxay ahayd kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca oo waxaad arki doontaan kitaabku baab markuu sameeyo ama fasal aayaad buu taxayaa uma haddana axaadiidkii buu daba ayuu ku xijinayaa dabadeed wixii ay ku ijmaaceen salafu haadihi lumma ayuu gadaal ka raacay marka taasi waa miisa weeyaan dad badan oo waxaa jira caqaa'id baan qoraynaa dhahaayo oo kutubtooda hal aayad aan laga soo helayn oo haddana hal xadiid aan laga helaynin daciif baxta ha ahaadee waad ogsoontihiin caqaa'idka aad loo daraaseeyo oo aan ku dhisnayn kitaabka iyo sunnada ee ku dhisan caqliyaadka ee caqaa'idkan toddobada alcaqaa'id asabca kuwan la leeyahay qaarkood saa markaad u soo rogto hal aayad ama hal xadiid oo daciif ba ha ahaadee kuma yahay umulbaraahiinka hal aayad iyo hal xadiid kuma yahay maca daalika ilaahay baa la baranayaana waa la leeyahay sidee marka ilaahay annaga uma jeedno subxaanahu wa tacaala wuxuu isagana iskaga keen sheego un baan ka ogaan karnaa intii uu isaga noo sheego un baan ka ogaan karnaa haddii marka la yidhaahdo caqiidadii ha laga qaato caqliga istijadii iyo salaadiina waxay u baahan tahay kitaabka iyo sunnada waa in laga qaato haddii la yidhaahdo caqli aad u gedisan wey caqligaa isaga ayb walidaalika shuruuxdeeda umulbaraahiinka shuruuxdeeda waa ku arkaysaa tuxfatulmuriidka oo kale wuxuu leeyahay baabkan caqiidada ama cilmu tawxiidka ama cilmu lkalaamka haalibkiisa caqligaa laga qaataa buu leeyahay haalibuhu alcaqlu wey istimdaaduhu markay cilmiga sheegayeen istimdaaduhu waxay leeyihiin caqliga adila alcaqliya iyo adila samciya mararka qaar inay ku daraan waa dhici karta caiidad caqiidadaana marka sidaa ma aha iyado midda labaad waxa ay tahay alfaadda caqiidadan aaduu u taxriiriyey shaykhulislaam alfaaddeeda aad iyo aad buu u taxriiriyey waa taxriiriyey marka aan leenaha wuxuu iska ilaaliyey erey kasta oo xaq iyo baatil ixtimaali karo waa ka tegey wuxuu ku daray marka uu wax radinaayana erey aan ixtimaali karin sawaab oo erey yacnii baatil ah unbuu radiyey nacam dhinaca kalena erey wuxuu qaatay sawaab ah oo ay ku hadleen ama kitaabka uu ku hadlay ama sunnadu ay ku hadashay ama ijmaaci salafka ay ku hadleen maalan markii uu ka hadlaaye munaadaradii caqiidadan waa laga munaadarooday waana laga dooday markuu ka hadlaayo waxa uu yidhi lafdigan ta'wiil la yidhaha waa ka leexday oo markuu sifaadka ilaahay ka hadlaayo wuxuu yidhi ilaahay tilmaamihiisaan rumaynaynaa min hayri taxriifin buu yidhi annagoon taxriifinaynin oon beddelaynin min hayri ta'wiilin ma dhihin sababta wuxuu yidhi ta'wiilku waxaa ka mida mid saxiixa iyo mid baatilaa jiro marka haddii min hayri ta'wiilin lagu qoro kii saxiixa ahbaa nin iskaga dhegayaa marka si aan marka wax ku dhegdhegida aysan ugu imaanin ereygan ta'wiil meesha waa ka bixiyey taxriif buu keenay oo kii ta'wiilka baatilka waa taxriif fi lxaqiiqa waa taxriif walidaalika marka taxriifkuna qur-aankii baa ka digey oo ku yimid min aladiina haaduu yuxarifuuna alkelima can mawaadicihi sidaasaa ilaahi yidhi subxaana watacaala tamhiil buu isticmaalay tashbiih waa iska daayey tamhiil ayuu isticmaalay tashbiih waa iska daayey tamhiilku maxaa yeele qur-aanka tamhiilku u anfiyey laysa ka milihi shay-un buu qur-aanka ayaa qur-aanka ku jirta takyiif buu isticmaalay maxaa yeelay salafkii hadalkoodiibaa waxaa ku jiray amiruuhaa kamaa jaa'at bilaa kayfin ayaguna waa kayfiyadu way anfiyeen alfaadda marka wuxuu ku dadaalay in allaale inta uu heli karo lafdi kitaabka iyo sunnadu ay sheegeen erey kale inuuna u leexanin caqiidadan marka miisadaas way leedahay nacam oo alfaaddeeda aada u taxriiriyey oo wuxuu yidhi wakullu lafdin dakartuhu fa ana adkuru bihi aayatan aw xadiidan aw ijmaacan salafiyan wuxuu yidhi erey kasto oo aan aniga sheegay caqiidadan ku dhex sheegay aayad baan yacnii ku sheegay xadiidan ku sheegay ama ijmaac salafka loo nisbeeyey baan ku sheegay oo ijmaacu salafi hadihi اlumma ah fataawaha juska saddexaad boqol siddeetan iyo sagaalo sidaa ku leeyahay tan kale caqiidadan yani muwiisaadkeeda waxaa ka mida waxay koobtay yacni waa caqiidadan waxaa weeyaan cilmigii shaykhulislaam ibnu teymiya caqiidada ee uu ururiyey ee uu kutubtiisii ku kala firdhiyey yuu soo koobay caqiidadanuu ku koobay idan marka caqiidadan waxaa weeyaan waa khulaasadii shaykhulislaam wixii uu kutubta ka khulaaseeyey weeyaan shaykhulislaamna cilmigiisa iyo idilaaciisa waa ogsoonnahay nacam wuxuu dhihi jiray aayadda waxaa laga yaabaa halka aayadood inaan dul istaago boqol tafsiir inaan dul istaago fii aayatin oo yacni calaa aayatin waaxida aanu dul istaago hal aayad inaan boqol tafsiir oo tafaasiirtii salafka inaan dul istaago weli macnaheediina aanan meel dhigin ayaa dhacaysay wudhi ayuu yidhi marka idilaaciisa aadaa loogu qira ilaa laga yidhi haddii uu fiqhi ka hadlaayo waxaad moodaa inuu faqiih keliya un uu yahay nacam oo fiqigu inuu mutakhasis ku yahay hadduu cilal xadiid ka hadlaayana waxaad u malaynaysaa yani xaafid yani xadiidka yani ku ah haddii uu ka hadlaayo tafsiirna wax kaleba inuusan aqoonin baad u moodaa tafsiir keliya un inuu wakhtigiisii ku ku dhammeeyey baad moodaysaa marka isagoo sidaa u dhilaac badnaay wixii haddana uu ku soo aruuriyey kutubtaa uu ka helay ayuu halkan marka duldhigay marka caqiidadan marka waa zubda ama wixii yani khulaasa oo yani kutubtiisaa wixii uu ku sheegay kutubahaas marka sheekhu uu leeyahay caqaa'idkuna aada u fara badan yihin ayb waxaa sidoo kale marka waxaa wuxuu tilmaamay soo sidaa sheegaayo maa jamactu ilaa caqiidata salafi الsaalix jamiicihim ma aanan jamcinin buu yidhi ilaa caqiidadii salafkaan jamciyey buu yidhi dhammaantood ay caqiidaysnaayeen caqiidadii ay salafka caqiidaysnaayeen dhammaante dhammaantood ay caqiidaysnaayeen ayaan ururiyey oo jamciyey mar baa waxaa lagu yidhi yani intay doodeen isaga iyo raggii alukalaamka ahaa ayay waxaa markii dambe naa'ibu suldaankii baa wuxuu yidhi dadadkan si ay ku si aan kuu dayno oo waxaana aan u joojinno waxaan leenahay sheekhaanu wuxuu qoray caqiidada imaamkiisa axmed bin xambal sidaana adigana marka iskaga tag maya buu yidhi isaguna marka caqiidada axmed bin xambal male buu yidhi caqiidada axmed bin xambal male buu yidhi waxa aan qorayna waa caqiidatu salaf dhammaantood waa ee axmed keliya maaha wuxuu ictiqaadsanaa buu yidhi miisada marka sidoo kale wuxuu tabartiisa iyo daaqadiisa uu ku bixiyey ariiqat alfirqati annaajiya inuu aad u tafatiro weliba caqiidadan yani inuu isku hubay ayaa muuqato maxaa yeele markii la doodayey oo caqiidadiisan isaga iyo raggii yacnii la hor keenay ay ka doodayeen wuxuu yidhi qad amhaltu kulla man khaalafanii fii shayin minha alaaa siniin qof kasta oo caqiidadan wax ka mida igu khilaafsan saddex sano ayaan sugayaa buu yidhi saddex sano wakhti yar marka ma aha fain jaaءa bxarfi waaxidi can axadi min alquruuni الalaaثaةi alatii ahnaa calayha الnabiyu salى اllahu عalayh ali wasalama yukhaalifu ma dakartuhu faana raajicun can dalika saddex sanaan siinayaa buu yidhi dadka mukhaalifiinteyda ah hal xaraf hadday ka soo bixiyaan oo khilaafsan wixii ay caqiidaysnaayeen a'immadan yani a'immadii xilligii nebigu ammaanay noolaa waxay caqiidaysnaayeen wax ka duwan hadduu ka soo bixiyo waa ka laabanayaa buu yidhi saddex sanaan idin sugayaa marka juuska saddexaad boqol iyo lixdan iyo sagaalka fataawaha sidaasuu marka uu ku tilmaamay mar waa caqiid caqiido oo aad iyo aad marka uu uu aad u tafatiray oona isku hubay waa caqiidadii marka uu ku dooday waa sheekha raximahullah tan shanaad waxay tahay mumiisaadkeeda waxaa ka mid a caqiidadan waxay koobtay oo weliba si kooban u koobtay abwaabta caqiidadoo dhan haalibu abwaabi alcaqiida caqiidada abwaab badan baa looga hadlaa laakiinse shan baab baa ugu weyn shan baab ayaa ugu weyn baabu alasmaa wasifaat baab waxaa weyaan magacyada alle iyo tilmaamaha alle baab waxaa weeyaan baabu lqadar qadarka baabna waxaa la yidhaha alwacdu walwaciid wacdiga iyo waciidkuu ku saabsan yahay baabna waa masaa'il اliimaan ama masaa'il اlasmaa'i walaxkaamna waa la yidhaha baabka shanaadna waa baabu saxaaba asxaabta shantaas baab oo caqaa'idu ahlisunna usuusha u ah shanta asal ee usuulu ahlisunna marka laga hadlaayo shanta asal weeyaan shantaa asalba marka si kooban oo weliba kitaabka iyo sunnada adiladeeda uu dul dhigay ayuu caqiidadan ugu qoray marka caqiidadan ha fiirinin xajmigeeda ee waxaad fiirisaa macnaha ay ka hadlayso iyo meesha ay yacni gaarayso ugu dambayntii marka caqiidadan qabuul fara badan bay heshay oo aad iyo aad qabuul fara badan ayay heshay oo qabuulka laba siba waa ku heshay si waxaa weeyaan sheekhulislaam markuu caqiidadan qoray laba qolaba intay isu kaalmaysatay ayay madaxda ku direen qola waxay ahaayeen nimankii ahlu kalaamka ashaacirada iyo jaamiyada iyo lahaa qoladaa ayagu marka caqiidadan waxay u arkaayeen in iyaga lagu radinayo qolada kalena waxay ahaayeen niman ayaguna dejel iyo khuraafo iyo marka ayagu yacnii shareecadii annaga waa nalaga rafciyey niman dhaho oo yacnii ibnu sabciin iyo rag lamida ay lahaayeen ayuu isaguna sheekh oo kutub kale ku radiyey kutub kale uu ku radiyey qolooyinka noocaasoo kale iyaguna marka labadii qola iskaalmaysatay madaxdii bay ku direen marka madaxdii marka waxay qarireen in la keeno sheekhulislaam ibnu taymiya culummada markaa joogta loo jamciyo ay doodaan marka nacam la dhegaysto taasaa marka arrinka uu ku dhammaaday sidii markii la yeelay marka waxaay nimankii ahlukalaamka waxay keensadeen in allaale intii ay islahaayeen aqoon bay leeyihiin safiyulhindi iyo rag fara badan ay yimaadeen labadan qole inay madaxda ku direenna waxaa caddaynaa zamalkani oo raggii weliba mararkii dambe aadna u ammaanay oo sheekha xaqiisa ka hadlay xaqiiqatan laakiin haddana khilaafsana zamalkani iyo raggaasaa marka ku jiray oo yacnii saa uga hadlay marka markii meeshii dooda layskugu yimid shaykhulislaam ibnu taymiya caqiidadan buu marka keenay oo waxa uu yidhi aniga waxaan aaminsanahay meeshaanay ku yaallaan wax aniga hadda haddaan idinla hadlo oon idhaahdo saasaan aaminsanahay saasaan aaminsanahay waxaa laga yaabaa inay tidhaahdaan hadduu bedelaa wixii waa wixii hore uu u qabay iyo waxaan uu sheegay isma leh inay isdhahdaan baad dhici kartee caqiido aan qoray dhowr sano ka hor ayaa halkan laga akhrinayaa waa la keenay iyadaa la akhriyey marka waasitiyadan laftirkeedaa la akhriyay meel waa ka soo saari waaye sidii uu sheegay noqotay caqiidadii marka qabuul bay hesheen marba haddii ay ka soo saari waayeen markii dambe waxay yidhaahdeen wixii aan caqiidadan aaminsanayn waa ahlu naar miyaad leedahay bay dhaheen waa dadka marka si kastaa loola doodo xaqi uu caddaado waxaad dhici karto inay si kale dadka u tusaan oo waay leema waxaad leedahay nin kasta oo waxa halkan ku qoran aan aaminsanayn waa yacnii nin firaq ilhaalika ayuu ku jiraayo waa halaagsamaya halaaggiisa oo saamiyaad leedahay maya buu yidhi sidaa ma dhahayo laakiin tan waa caqiidatu lfirqati annaajiya qofka khilaafaana waxaa dhici karto imaa inuu jahli u khilaafo oo macduur uu noqdo ama imaa inuu mujtahid yahayo ouba ku ijtihaaday waxa uu ictiqaadsanya uu isleeyahay intuu wax baaray wax xujo ku oogaana markaa aanay aanu helin ay dhici karto marka can ijtihaad inuu u khilaafo ay dhici karto mas'ale ama yani bacdi almasaa'il de taana ilaahay subxaanahu watacaala qofka mujtahidkii ahalka oo ay gafo ama masa'iladu caqiida ha noqoto ama yaanay noqonine waa macduuro ilaahay waa ka dhaha waa ka manaa macnaha yidhi rabbanaa laa tu'aakhidnaa in nasiinaa aw akhta'naa marka wuxuu yidhi laakiin wixii dabcan qiyaamu qofkay xujadii ku ooganto ictiqaadkan khilaafo wuxuu khilaafaya marka waa ijmaaci ahlu ijmaacu salaf ayuu khilaafaya caqiidadu marka sidoo kale culamo badan baa ammaantay dadka ammaana waxaa ka mid ahaa alimaamu dahabi raximah اllah oo aad taqaanaan oo waxa uu yidhi waqaca اlاtifaaqu calى ana hada muctaqadu salafiyun jayidun itifaaqu wuxuu ku dhacay buu yidhi oo laysku waafaqay muctaqadkan caqiidadan ay qorayso muctaqad salafka loo nisbeeyo inuu yahay oo oo weliba sax ah nacam muctaqadun salafiyun jayidun cuquudu duriyaha saasuu ibnu ibnu ibnu cabdilhaadi uu ku soo guuriyey ibnu rajab isaguna wuxuu yidhi daylu طabaqaati اlxanaabila juska labaad saddex boqol sagaashan iyo lix waqaca alitifaaqu calaa ana haadihi caqiidatun sunniyaة salafiyat itifaaqu wuxuu ku dhacay buu yidhi caqiidadaanu inay tahay caqiido sunna oo caqiido salafka loo nisbeeyo ay tahay caqiidatu salaf inay tahay taasaa ayaa laysku waafaqay caqiidadii marka alcaqiidaة اlwaasiطiya marka waa taa ee culamo badan baa marka daraasay jirtay qaar yacni sharax shuruux way leedahay fara badan ee kolley yacni shuruuxdeeda waxaan isleeyahay shuruuxda ugu roon nin walbaa meel unbuu ku fiican yahay sharax waxaa jiro aan runtii la ururiyey mas'alo walbaa wixii ibnu taymiya kutubihiisa kale uu ka yidhi isla mas'aladaas lagu ururiyey oo marka ay noqotay caqiidatulwaasitiyadiioo lagu sharxaayo kalaamu shaykh اlislaam ibnu taymiya lagu sharxaayo ayaa waxaa ururiyey ninkan isagu marka khaalid ibn cabdillahi اlmuslix la yidhaha nacam marka waa sharxu اlcaqiidaةi اlwaasitiya min kalaami shaykh اlislaam ibni taymiya sharaxa marka wax isagu uu leeyahay ma ahane hadalladii ibnu taymiya soo aruuriyey marka mas'ale walbaa markuu ka hadlaayo iyadoo kale wix uu yidhi ka yidhi sheekh cuthaymiin isaguna laba mujalad iyadoo abuu sharxay waa sharx yacni alfaadana furfuraayo icraabtana ku fiican masaa-ishana si fiican u sharaxaayo weeyaan oo imle ahaana loo qoray marka waa duruus ou akhriyo laga qoray shuruux kale oo kale sheekh sicdina waa leeyahay isaguna sidoo kale wuxuu leeyahay wuxuu ku leeyahay tacliiqaad buu ku leeyahay caqiidadan marka caqiidadan marka culimmada marka maazaalu inay daraasaynaayo ama shaykhu lislaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala tarjamo uma baahno aada ad u taqaanaan oo ad u ogtihiin tarjamadiisana de kutubo badan baaba laga alifay ibnu cabdilhaadi kitaab buu ka alifay weyn alcuquud duriya la yidhaahdo bazaar kitaab buu ka alifay isaga laftirkiisa alaclaamu alcaliya la yidhaahdo waa fara badan yihiin marka waxaa aad u ururiyey kutubta marka ibnu taymiya taraajimtiisa laga alifay iyo waxyaabihii laga yidhi waxaa mujalad weyn ku ururiyey maxamed cusayr shams mashruucu marka uu ishraafaya bakar abu zayd kitaab weyn oo aahaaru sheekh islaam ayaa jus ugu horeeya wuxuu yahay tarjamada sheekha ayuu aad ugaga hadlay iyo wixii laga yidhi xaggaas marka loo loo laga fiirin kara sheekhu marka waxaa la yidhaahdaa kunyadiisa abulcabaas magaciisana axmed ibnu cabdilxaliim ibnu cabdisalaam ayaa la yidhaha wuxuu ku magac dheeryahay ibnu taymiya taymiyah marka waa ayeydiis axadu jadaatihi yani ayeeyadiis yani ayaa mid ka mid ah taymiya la dhihi jiray taasaa loogu nisbeeya qoys cilmi buu ka dhashay awoogiis cabdusalaam axmed ibnu cabdilxaliim ibni cabdisalaam cabdusalaam waa ninka iskale muntaqaha muntaqa alakhbaarka kitaabka naylulawdaarka uu sharxaayo sheekha iskale waa faqiih hambeli ah buu ahaa oo weliba mufti ah oo yacnii fiqiga xanaabilada yacni aada iyo aad macruuf u ahaa min fuqahaa'i alxanaabila ayuu ka mid ahaa awowgiis aabbihiina sidaasoo kale u ahaa marka isaguna hadda waa ninkan aad taqaanaan shaykhulislaam marka beytu cilmin buu ka dhashay wuxuu ku dhashay meesha la yidhaha xaraan xaraan ayuu ku dhashay xaraan xaraan marka waa meeshaan marka dhulkan ciraaq iyo shaam u dhexeeyo ayaa la yidhaahdaa xaraan meeshaasuu ku dhashay maalin isniina buu u dhashay tobankii ama labiiyo tobankii rabiiculawal lix boqol lixdan iyo koodii ayuu dhashay xilligaa marka waa markii waxay ahayd cudwaankii tataarta oo aad dhulkaas ugu soo batay marka meesha xaraan way ka tageen isaga iyo yacnii waalidkiis iyo isagii iyo walaalihiisba shaamay u guureen shaam ayay u guureen dimashq ayuu sal ka dhigtay marka dimashq baa marka isagoo yar la keenay oo dimashqa waxay soo gaareen lix boqol lixdan iyo toddobadii bay soo gaareen lix sano isagoo jiro ayaa la keenay dimashq la keenay dimashqi shaam shuyuukhdiisu ilaa laba boqol waa ka badan yihiin ibnu cabdilhaadi siduu tilmaamay ammaanta culimmadu ay ammaaneen mukhaalif iyo muwaafiqba waa ammaanay bacdi naas oo marka ayagu waxaa jiro intay dad dambe oo qarnigii tobnaad noolaay intay soo qaataan ama qarnigii koob iyo tobnaadba ayay waxay leeyihiin hebel hebelah wuxuu ka yidhi shaekhulislaam waa cabdun khadalahu اllah waa addoon ilaahay hoojiyey awalan inuu ilaahay hoojiyey maxaa ogeysiiyey isaga waa arrin qeyb ah qofku inuu makhduul yahay o ilaahay uu hoojiyey waa arrin ilaahay og yahay waay bashar aanu ogaan karin midda kale dadkii isaga la noolaay xilligiisii noolaa iyo kuwiis kuwii yacnii loo qiray cilmiga loo qiray maxay ka yidhaahdeen in la yidhaahdo waay qof tacasub ku jira ma aha waxba lama warsan dadka marka aad u ammaanay waxaa ka mid ahaa zamlakani waxaa ka mid ahaa imaamu dahabi waxaa ka mid ahaa ibnu kaiir baa ka mid ahaa abulxajaaj ilmisi baa ka mid ahaa ibnu daqiiq ilciid baa ka mid ahaa waa badan yihiin culammada marka aad u ammaantay siddeetan iyo siddeed imaam oo ammaantay waxaa jamciyey ibnu naasiridiini dimashqi kitaab la yidhaha aradd lwaafir siddeetan iyo siddeed imaam oo mid kastaa shaykhulislaam ku tilmaamay ayuu sheegay mid kastaa kitaabkaa markuu qoray ibnu naasiridiini dimashqina waxaa kitaabkaas ammaanay oo taageeray weliba xaafid ibnu xajar alxaafid ibnu xajar alcasqalaani ayaa taageeray oo wuxuu yidhi shaykhulislaam buu ahaa waa ka suuli maayana inuu ahaado shaykhulislaam xilliga uu noolaana waa ahaa markuu dhintayna waa yahay buui qofkuna waxa uu yidhi hadday dhacdo inuu mas'ale ku gafayna hawo uguma gafin buu yidhi nacam basharkaanba gef ka badbaadaynin hadday dhacdo inuu mas'ale ku gafo ma aanu ugu gafin buu yidhi yacni bilhawo iyo tashahi ma uusan ugu gafin bal wuxuu ugu gafay can ijtihaadin marka aad buu ammaanay wuxuuna taqriid buu saaray taqriidkaas waxaa sidiis u soo guuriyey sakhaawi aljawaahir wadurar fii tarjamati shaykh اlislaam ibni xajar sakhaawi baa soo guuriyey mu'alafaadkii ibnu xajar uu ku daray cayni baa sidaasoo kale alxaafid alcayni cumdatulqaariga iskaleisna bukhaariga sharxay baa isagun aad u ammaanay risaaladaas yani kitaabkaa ibnu naasiridiin qoray marka siddeetan iyo siddeed imaam yacnii waxaa weeyaan oo a'imo weliba ah oo shaykhulislaam mid walbaa ku tilmaamay de ku filan waxaa iyadana meeshaan marka aan rabaa inaan ka raaciyo risaalo aan risaalo been ah oo loo nisbeeyo imaamu dahabi oo la yidhaha annasiixa oo ay leeyihiin imaamu dahabi baa wuxuu u diray nasiixa ibnu taymiya nasiixadaana marka ibnu taymiya waa ku dacniyey walidaalika waxay leeyihiin dahabi fii aakhiri xayaatihi ibnu taymiya waa ku hor yimid waana dacniyey bay yidhaahdeen risaaladaana risaalo wax ahlucilmigoo sugay oo rasaa'ishii dahabi ku daray ma haydo kowhari unbaa marka keenay nashriyeyna waxaana ku tusaaya inaynan ahayn rasaa'isha dahabi leeyahay markuu dhintay ibnu taymiye kadib imaamu dahabi gabayo ayuu tiriyey rihaa oo aad iyo aad ugu ammaanayo ibnu taymiye marka dahabi waa yani waa ka laabtay waxaasi yacnii waa yani isagoo nool hadduu isagoo nool ibnu taymiya noolba risaalo u qoray ee uu yidhi waad qaldan tahay muxuu u ammaanaya haddana marku markuu dhintay kadib tan kale risaalada usluubka ay ku qoran tahay usluubka dahabi ma ah xataa usluub nin caadiya uu ku hadli kara ma ah waa usluub yacnii oo ku jira tanqiis culammada waaweynna waxaan naqaanaa marka ay naseexaynayaan laa siima nin sheekhiisa marka u naseexaynayo dee kulama hadlaayo tanqiis iyo cay ima kula hadlaayo marka dadkaad dhibtay iyo wax lamida iyo waxaasoo kale ma sheegayo walidaalika bacdi naasoo meelahan ku nashriyaa jiro risaaladaas annasiixa ay leeyihiin oo ayagu naashiriin ka ah marka risaaladaas wax ahlu cilmi oo sugay oo dahabi u sugay ma jirto iyadana sidaa in loo oga ibnu taymiya raximahullah marka baabo fara badan diintii marka siyaabo kala duwan wuxuu ahaa nin ilaahay u jamciyey karti fara badan oo kartiyaal aad u fara badan baa ilaahay ayuu siiyey inuu yacni cadowga khaarijiga ee bannaanka yacni ka imaanaya iyo midka daakhiligaba isku difaaca ayaa ilaahay siiyey kartidaasa ilaahay siiyey marka wuxuu nasaarada waa radiyey aljawaabu saxiix liman badela diina almasiix wuxuu radiyey sidoo kale yacni nimankan ahlu kitaabka iyo yacni shubuhaadkooda iyo uu ka jawaabay wuxuu radiyey sidoo kale raafidada wuxuu radiyey yacni firaqa oo inxiraaf inxiraafsan oo dhan sidoo kale yacni cadowgii cudwaanka tatarkii iyo isagaa jebiyey raggii wax ka jebiyey ku jir u istaagay nacan ayuu ka mid ahaa marka labada dhinacba ilaahay axad u isugu daray buu ahaa ee markii dambena wuxuu ku dhintay xabsi buu ku dhintay raggaan marka ah raggaan marka wax ka radiyey qaarkood ayaa madaxda ku diray madaxdii marka way xireen markii dambena xabsiguu ku dhintay sanadku marka waa toddoba boqol labaatan iyo sideed ayuu dhintay sijnulqalca ayuu ku dhintay sijnulqalca ayuu ku dhintay dadadka qaar baa marka waxaa dhici karta inay yidhaahdaan wuxuu xabsi ugu dhintay inuu inxiraafsanaay xabsigu xaq iyo baatil midna laguma fahma waa dhici kartaa qof saxsanna in la xiro qof aan saxsanayn in la xihona waa dhici kartaa ee xaq waxaa lagu gartaa isaga waxaas laguma gartee kitaabkii sunnada loo bandhigaa lagu gartaa bal dad ka waaweyn a'imo ka waaweyna xabsi ku dhimatay waxaa ka mid ahaa alimaamu albuwaydi tilmiidkii shaafici buwaydi saaxibu almukhtasar mukhtasar ulbuwaydi ninka iska leh xabsiguu ku dhintay isagoo bir ku xirxiran buu dhintay marka yaa xiray markaas khaliifkii muslimiinta xukumaya xilligaasa xiray ayb ma'muun iyo wxu lamidkaa xireen marka maxaad u malaynaya toddoba boqol iyo labaatan iyo siddeeddii amiir xilligaa joogay nin uu xiray marka amiirku isaga macsuum miya mase isagaa xaq ku taagnayo marka xabsigu u dhimashadiisa marka risaalada marka lagu xabsiga loogu xirayna waxay ahayd waxuu wax ka qoree masalatu ziyaara asafaru ilaa ziyaarati alqubuur mas'aladana wax kale ma sheegin sheekhay ogow aqwaashii culummada bisuu soo naqliyey culummadii hore waxay ka tiri mas'alada ayuu soo naqliyey xataa isaga ra'yi meesha kuma qorin oo doortay maca daalika marka way ku xireen xabsigaa marka waxaa ayuu ku dhintay waxaa dhaqay janaasadiisii abulxajaaj ilmisi ibnu kaiir sheekhiisa ayaa dhaqay ibnu kaiirba markii maalinkeeda janaasadiisii la duugaayeyna wuxuu ahaa yowmun mashhuud culammadu waxay dhaheen markii la tiriyey dadka janaasada waxaa lagu qiyaasay ti axmed binu xambal oo kale xilligiisa waxaa lagu tiriyey sidoo kale la yidhi maalinkaas marka uu dhintay dad fara ku tirisoo yar ayaa ka maqnaaya oo ayaga laftirkooda cabsi uga maqnaaya marka ilaahayna subxaanahu watacaala hadda dikrigiisa ilaa maanta waa kaasaa ilaahay uu socodsiiyey wixii ilaahay dartiis loo sameeyo dhibba ha laga mutay guul iyo khayrun baa laga gaaraa waxaan ilaahay dartiis loo samaynin ama diinta lagu dibin daabiyeeyana magac kasta hadday yeeshaan cid aqoonaysaa ma laha dadkii marka mukhaalifiintiisa ahay maanta wax yaqaana ma laha isagiina maanta waxaa weeyaan magaciisii waa kaasaa xataa dadka caamada magaciisii waa gaaray magaciisii wuu gaaray nin aad u cibaado badan buu ahaa oo alla ku-xirnaashadiisu ay aad u badan tahay ibnulqayim wuxuu ka sheegay subaxii markuu tukaday inuu fadhiisan jiray dikri u fadhiisan jiray ilaa laga gaaro barqadii ku dhowaad ee uu dhihi jiray haadihi qadwatii tan ama dikrigan waa quraacdayda u dhihi jiray waxyaabaha marka uu dacwada u kaalmaysan jiray ee uu jihaadka u kaalmaysan jiray ee uu u kaalmaysan jiray cilmiga waxay ahayd taasi ku-xirnaanshada ilaahay uu ku xiran yahay iyo dikriga iyo yacnii kartidaa faraha badana ilaahay siiyey oo yar tahay nin layskugu daray culammadii waa badnayd xilligiisii laakiin nin inta isaga la siiyey oo kale layskugu daray loo layskugu daray ma aanay jirin xataa shuyuukhdiisii oo wax ka qaatay taasna ilaahay fadligiisa weeyaan ilaahay fadligiisa cid allaale cidduu doonu siiyaa waana siduu shaykhulislaam uu yidhi sida uu yidhi waxaan ujeedaa qaadi ciyaad ayaa laga soo sheegaa oo warafacnaa laka dikrak yacnii cid allaale ciddii nebiga dikrigiisa iyo yacnii sunnadiisa iyo diintiisii kor u qaado iyaguna waxay soo gelayaan warafacnaa laka dikrak oo ilaahay magacooda kor u qaadaa iyagana oo dadkii baa ilaahay carab wanaagsan iyo hadal wanaagsan iyo ammaan fiicana ilaahay u dhigaa dhulka wabilcagsi qofkii nebiga calayhi salaatu wasalaam diinkiisa la dagaalamo sunnadiisa la dagaalamo ama ha kula dagaalamo dagaal xisi ah ama mid macnawi ah ha kula dagaalamo shubho iyo diintii uu qaladaad ha kala daba wareego qofka noocaas oo kale isaguna wuxuu nasiib ku yeelanaa qowluhu tacaala ina shaani'aka huwa alabtar ayuu nasiib isaguna ku yeelana marka taarikhdu markay waqtiga ahayd toddoba boqol laaki sideedii buu dhintay mualafaadkiisu aad bay u fara badnaayeen alcaqiidat alwaasitiya ka mida caqaa'idka wuxuu ka alifay alxamawiya xamawiyat اlkubraa wuxuu ka alifay sidoo kale altisciiniya oo masalada kalaamkii ah uu kaga hadlay sharxu alcaqiida alsahaaniya kutubtaysa caqiidadu aad iyo aad bay u fara badnaayeen wuxuu wax ka alifay fiqiga bayaanu daliil calaa buطlaani taxliil alqawaacid اlnuuraaniya way badan yihiin masaa-ishiisa fiqiga waxyaabaha uu ka qoray ama mas'alo gaara ha ka qoro ama fiqigiiba ha ka qoro sidaas la-eg wax ka qoray wuxuu sharxay sharxu lcumda cumdahan ma aha cumdatulxakaamka xadiidka ma aha waa cumdo oo kitaab yacni fiqiga xanaabilada kutubtooda ka mida ayuu sharxay sidaas la-eg wuxuu lahaa kutubtan raqaa'iqda iyo yacni qofka akhlaaqiyaadkiisa iyo suluukiyaadkiisa dhisayso wuxuu lahaa alkelimu ayib di adkaarta iyo waxyaabaha la xiriira uu ka qoray atuxfatu alciraaqiya ayuu leeyahay fii acmaali اlquluub acmaasha quluubta waxyaabaha ku tacalluq uu ka qoray iqtidaa'u siraati اlmustaqiim mukhaalafatu asxaabi اljaxiim aljawaabu صaxiix liman badela diina اlmasiix minhaaju sunnati الnabawiya sagaal mujalad gaaraayo wahaakada kutubihiisu aad iyo aad bay u tiro badnaayeen ee uu qoray ilaa qaarkood culimmadu waxaa ay yidhaahdeen qaarkood yacnii hal kitaab oo ka mida haddii siin looga soo rexlaysto yacnii siin aqsa sharqi sharqiga meesha ugu fog hadduu qof uga soo rexlaysto si uu u helo kitaabkaas rexladiisii ma khasaarinay dhihi jireen markaas sheekuna waqtigaasuu dhintay toddoba boqol labaatan iyo sideeddii caqiidada marka haddaan ka sheegno wax yar oo muqadamada hore haddaan ka akrino qala shaykhu اlislaam ibnu taymiya raximah اllah alxamdu lilahi اladii arsala rasuulahu biاlhuda wa diin اlxaq liyudhirahu cala اddiini kulih wakafaa biاllahi shahiida alxamdu ammaan oo dhan lilaahi allay u sugnaatay alladii allihiday arsala diray rasuulahu rasuulkiisii diray bilhudaa la soo diray hanuun wa diini اlxaqi iyo diin xaqahoo dhab ah la soo diray liyudhira si uu uga saro mariyo hu diinka cala diini uu uga saro mariyo diin diin kullihii dhammaantiis uu ugaga saro mariyo diimaha waxyaabaha ay dadka ilaahay ku caabudaan oo aan diinka islaamka aan ahayn si uu diinulislaam uga saro mariyo waxyaabahaas oo dhan wakafaa billaahi ay wakafa allaahu allah ku filan shahiidan shaahidan mid markhaati ilaahay baa ku filan sheekhu marka wuxuu ku bilaabay bismi illaahi raxmaan raxiim kadib alxamdu ammaan lilaahi allay u sugnaatay oo alla u ammaanay maxaa yeeley xamdigu waa sida uu yidhi isaga laftirkiisa waxaan isku dayaynaa in sharaxeeda badanaa inaan isaga alfaadiisa ku sharaxno waxa uu yidhi sheekhu alxamdu lilaahi aladii arsala rasuulahu bilhudaa xamdigu markuu ka hadlaayo wuxuu yidhi alxamdu miftaaxu kulli amrin dii baarin min munaajaati rabbi wa mukhaadabati اlcibaad xamdigu arrin kasta oo sha'ni u saaxiiba arrin kasta oo sha'ni u saaxiiba furihiisa weeyaan arrin kasta oo sha'ni leh furaha lagu furtaa waa xamdi walidaalika ilaahay kitaabkiisa suuratu اlxamdi buu ku bilaabay faatixada xamdiguna waxaa weeyaan alikhbaaru bimaxaasin اlmaxmuud maca almaxabati lahu xamdigu tacriifkiisa waa kaas alikhbaaru in laga waramo bimaxaasin اlmaxmuud kan la ammaanaayo wanaaggiisa in laga waramo wanaaggiisa in la faalleeyo laga waramo maca almaxabati lahu isagoo weliba la jecel yahay axadka aad ammaanayso adoo jecel axadka aad ka sheekayso ammaantiisa qofkaa waa ammaantay walidaalika markaad ilaahay ka sheekaysa nicmada uu kuu galay iyo tilmaamihiisa wanaagsan markaad ka sheekaynayso adoo weliba jecel xamdiga saxdaa kaas alxamdu ammaan oo dhan marka lilaahi allahi u sugnaatay alifta iyo laamta ku jirtana waa lilistiqraaq ammaan oo dhan lilaahi allahi u sugnaatay alladii alihiday arsala rasuulahu bilhudaa ilaahay marka maxaa lagu ammaanaana waxaa lagu ammaanaa isaga wanaaggiisa iyo afcaasha uu noogu nicmaynayaa lagu ammaanaa marka wuxuu leeyahay marka waxa uu noogu nicmeeyey allana waxaa ugu weyn inuu rasuul soo diray hanuunna uu la soo diray nicmatu marka albicha nicmo ka weyn ma jirto alladii allihii day arsala diray rasuulahu rasuulkiisa soo diray muxuu la soo dirayna bilhudaa hanuun la soo diray allihii rasuulkiisa hanuun la soo diray wa diini alxaqi la soo diray diin dhaba la soo diray diin xaq ahna la soo diray oo diinta ilaahay waa xaqoo cadli bay ku dhisan tahay waxay ku dhisan tahay sidqi watammat kelimatu rabbika sidqan wacadlaa ay sidqan fi اlakhbaari wacadlan fi اlaxkaam akhbaarta ilaahay rasuulkiisa ay sheegayaanna waa run axkaamtoodana waa cadaalad marka xaqaas baa ilaahay nebi maxamed uu la soo diray sala اllahu calayh ali wasalam liyudhirahu muxuu u soo diray nebigana liyudhirahu inuu ka saro mariyo cala diini diin kullihii dhammaanteed waxa kale oo dhan oo dadku ay diin ka dhigtaan in hoos ay tagaan oo diinka nebi maxamed uu ka saro maro diimaha oo dhan ayb marka diinta xaqa ee nebi moxamed lala soo diray marka waa diin daahir oo muuqato daahir ha ahaatee laakiin waxay ku muuqataa marka laba shay bay ku muuqataa imaa bilbayaani wa imaa waxay ku muuqataa bilbayaani wasayfi labadaba seef ahaanna waa ku qaalib bayaan ahaan iyo yacnii dad wax ay ku qancaanna yacni iyada ayaa ugu owleysan oo maanta haddii la yidhaahdo diinta islaamka ha laga hadlo qof yaqaan ha fasiro sida ay tahay ha uga hadlo iyo diin baatiloo kale ha la fasiro maanta haddii la yidhaahdo waxaa weeye nin kastoo fidradiisu nadiif tahay diinulislaam bay la jirtaa fidradiisu maxaa yeele waa diin xaqo xaq alle ka timid waay waana waxa ay ula diriraayeen marka taas waay oo aynan u suuro gelinaynin dadka iyadoo saxa inay soo gaarto iyadoo sax ah inay gaarto ma jecla ee waxay rabaan iyadoo iyadoo la taxriifiyey la bedelay inay dadka gaarto dabadeedna dadkii marka ay ka tagaan ay ka cararaan way dhici kartaa marka kolalka qaar in xagga seefta iyo yacnii halabada iyo xoogga mararka qaarkood yacnii inaan la haysanin waa iska suurtooda laakiin marnaba xagga bayaanka iyo wax lagu qanco iyo cilmiga ku jiro cilmi muqaawamay kara ma jiro oo ka hor imaan kara walow haba dhacdo mararka qaar imtixaan dartiis inuu ilaahay ku imtixaano yacnii cadow uu ku imtixaano ee meel meelaha ka mida cadowga uu qaalib ku noqdo way iska dhici kartaa waana iska imtixaan middaasoo kale kolalka qaarna hadday dadku toosan yihiinna bisayfi walbayaani labadaba daahiray ku noqonaysaa xilligii khulafaa raashidiinka ay joogeen oo kale liyudhirahu si uu u saromariyo cala diini diin uga saromariyo kullihii dhammaanteed cala diin marka addiin ashaan ku jirta jinsiye waay diin oo dhan waa wix ka soo hara islaamka kullihii dhammaanteed wa kafaa billaahi wa kafa allaahu allah ku filan shahiidan markhaati ilaahay baa ku filan marka diinulxaq ee nebi maxamed alla uu la soo diray wuxuu ku muuqdaa marka calaa kulli taqdiir waa muuqdaa duhuurulcilmi waa ku muuqdaa duhuuru sayf buu ku muuqdaa sidoo kale wuxuu ku muuqanayaa marka alla wuxuu ku muujinayaa dalaa'il adillo la akhriyo iyo kuwa la fiirsado cirkaan iyo dhulkan iyo koonkan sida uu yahay aayaadka cilmiga waa ku muuqdaan oo xaqa haddii aayaadka cilmiga la akhriyo xaqu waa muuqanaya waana kor maraya wakafaa billaahi wakafa llaahu allah ku filan shahiidan shaahidan mid markhaati ah ilaahay baa ku filan oo ilaahay baa uga markhaati kacay laakin illaahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bicilmihi waalmalaa'ikatu yashhaduun ilaahay baa nebigu uga markhaati kacay waxa uu soo dejiyey xaqnimadooda shahid allahu annahu laa ilaaha illaa huu waalmalaa'ikatu wa ululcilmi qaa'ima bilqisd qul kafaa billaahi shahiidan baynii wa baynakum waman cindahu cilmu lkitaab sidaasaa ilaahay yihi subxaanahu watacaala wahaakadaa marka waa kaas shahaadada ilaahay subxaana wa tacaala qur'aanka iyo nebi moxamed oo ugaga markhaati kacay xaqnimadoodana kutubtii horey ku taallay walidaalika marka ahlu kitaabkii way qarin jireen waana ilaahay midda uu yidhi waman adlamu miman katama shahaadatan cindahu min allah marka ilaahay inuu u markhaati kacay nebi moxamed diintiisii u markhaati kacay qur-aankii u markhaati kacay kutubtii horena waa ugaga markhaati kacay qur-aankanna ilaahay waa ugaga markhaati kacay waashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuunan jirin ila allahu alla mooyaane waxdahu xaal uu yahay keligii laa shariika ku la wadaagaa cibaadada hubuubiyada tilmaamaha iyo magacyada ku la wadaagsadaa lahu isaga uma sugnaanin iqraaran qiritaan aan qiraayo darteed ah wa tawxiidan ama iqraaran yacnii uqiru daalika kaasaan qirayaa iqraaran qiritaan wa tawxiidan wa uwaxiduhu waan waxidayaa tawxiidan waxiditaan ama iqraaran liajli iqraarin baan saa u qirayaa wa tawxiidan liajli tawxiidin waxidid aan ilaahay waxidaayo darteed waashhadu waxaan qirayaa anna muxamadan muxamed cabduhu ilaahay addoonkiisa inuu yahay wa rasuuluhu ilaahay rasuulkiisa inuu yahay sala allahu calayhi sala allahu allah ammaano calayhi isaga dushiisa allah ammaano wa calaa aalihi aalkiisa allah ammaano allah u naxariisto wa saxbihi saxaabadiisa allah u naxariisto wa sallama allah nabadgeliya tasliiman nabadgelintu masiidan ziyaadan halkan marka wuxuu yidhi ashhadu an tawxiidkii buu leeyihi tawxiidkii ayaa marka uu la yimid tawxiidkuna marka waxaa weeyaan waa aslu liimaan iimaanka asalkiisii weeyaan wa huwa alkalaamu alfaariq shaekhu lislaam wuxuu yidhi tawxiidku huwa alkalaamu alfaariqu bayna ahli اljannati wa ahli الnaar waa kalaamka kala soocaayo ahlujanno iyo ahlunaar wa huwa hamanu اljanna waa waxa jannada lagu galo yidhi tawxiidka walaa yasixu islaamu axadin ilaa bihi qof islaamkiisna ma ansaxayo ilaa tawxiidun buu ku ansaxaya marka iqraaran bihi iqraaran wa tawxiidan marka uu leeyahay sala allahu calayhi sala allahu marka ilaahay salaadda uu nebigiisa ku sallinayo waa ammaanta uu ammaanayo sida abulcaaliyata riyaaxi uu yidhi annaga marka marka aan nebiga ugu ducaynayno ilaahay inuu ku salliyo waxay tahay macnaheeda sala allaahu ilaahay ha ammaanaa ayaa la leeyahay ee sala allah allah u naxariista la dhihi maayo maxaa yeeley salaada ilaahay mu'miniintaba waa u naxariistaa ilaahay huwa aladii yusallii calaykum wa malaa'ikatuhu marka nebigu muxuu dheeryahay marka mu'miniintu wuxuu dheeryahay waa ammaantooda marka in allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala اnebiyi marka la leeyahay salaatu اllahi calaa nabiyihi hanaa'uhu calayhi waa ammaanta ilaahay uu ammaanayo marka la macnay adna marka ilaahay baa taa u weydiinaysaa nebiga oo waxaa leedahay sala allahu allah ammaano calayhi isaga dushiisa ilaahay ha ammaano wa calaa aalihi aalkiisana allah u naxariistaa leedahay wa saxbihi saxaabadiisa allah u naxariisto wa sallama allah nabadgeliya tasliima masiida ayb amaa bacdu intaa kadib marka wuxuu galay caqiida marka ictiqaadu lfirqati naajiya gelayaa marka marka amaa bacdudaa muqadamadii qaybteedii horaa ku soo dhammaatay kitaabkii iyo maqsihiisii iyo ulajeedadiisii ayaa marka intaan wax ka dambeeya uu gelayaa wabillahi towfiiq sal allah waslm calaa nabiyina moxamed wacalaa aalihi wasaxbihi waslm